بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسigan wuxuu caawa ka bilaabanayaa xadiiska toddobaatan iyo labaad oo min kitaabi mukhtasar الbukhaari libni imaami abi jamra waana dersigeenii labaatan iyo labaad oo min hada alkitaab oon qaadano wuxuuna dersigeenu insha allahu ka hadli doonaa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sadaqada weliba ka hadlaysa wa can caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi ummunaa caaisha qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa anfaqat ilmar'atu gabadhu hadday bixido min dacaami beytihaa gurigeeda cuntada laga cuno hadday wax ka sadaqaydo hayra mufsidatin mid fasaadinaysa kayrkeed xaal ay tahay kaana lahaa waxaa u sugnaanaya ajruhaa ajirkeeda bay helaysaa bimaa anfaqad waxa ay bixiday sababteeda ay ajirkeedu ugu sugnaaday walisawjihaa ninkeedana waxaa u sugnaaday ajruhu ajirkiisiibaa u sugnaaday bimaa kasaba waxa uu kasbaday sababteeda ama kasabka sababtiisa oo ajirkiisa ugu sugnaaday walilkhaasini midka kaydhayaha ah oo maalka xifdinhaya ama wakiilka ama waardiyaha ka-ana isagana waxaa u sugnaaday mithlu daalika uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasoo kalea u sugnaatay laa yanqusu ka nuqsaamin maayo ka nuqsaamin mayo bacduhum qaarkood ajra bacdin qolada kale ajirkeeda shay-an waxaba ka nuqsaamin maayo ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga hadlayaa oo lagu ogaadaa gab gabadhu waxa weeye guriga ay ka tahay mas-uulka ma ka bixin kartaa sadaqo wax ma ka bixin kartaa waa xadiis alimaamu albukhaari oo wariye oo saxiix ah waa xadiidka toddobaatan iyo labaad oo min kitaabi mukhtasari albukhaari libni imaami abi jamra waa dersigeenna labaatan iyo labaad oo min hada alkitaab nabigeenna calayhi salaatu wasalaam caaisha iyadoo ka soo warinaysa waxay tidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa anfaqat ilmar'atu min dacaami beytihaa gabadhu haddii ay bixido oo ay wax ka nafaqaydo guriga raashinka yaalla dacaamka bay waxay siday ilmihii bay siday zawjkii ciyaalkii oo zawjkeeda ama martidii timid bay siiday ama miskiin tuugsanayabaa yimid markaasay ku nafaqayday haddii marka gabadhu waxa weeye ay nafaqaydo oo ay wax kaka bixido cuntada guriga waxa weeye ku sugan ayada oon fasaadinayn buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayada oon fasaadinayn waxay leedahay ajir bay ka helee shayga ay bixiday bixintaas sababteeda ayay ajir u helaysaa ninkana ajir buu ku leeyahay sadaqadan li'annahu waa midkii soo shaqeeyey ruuxii ka ahaa wakiilka ama kaydhayaha oo markaa waxa weye ama waardiyaha ka ahaa oo maalkaa shaqaalo ka ahaa ama khaadimka ahaana asagana ajir buu leeyahay qolo kastana ilaahay khasnadiisa ayaa ajirka laga siinayaa mid mid ka nuqsaaminaya ma jirta ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba dumarku waxa weeye sida xadiidkeennan aanu waxa weeye kitaabkeenna caawa ka ogaanayno sida uu noo caddaynayo xadiidkaani nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna barayaa inay gabdhuhu sadaqo la bixi karaan oo gurigooda ay wax ka bixin karaan shaygaa marka ay bixinayaan haddii shareec ahaan laga hadlo waxaa la yidhi hadduu ninku qadar u cayino oo uu yidhaa intaas sadaqada u bixi baa la yidhi qadarkii uu u magacaabay ayay bixinaysaa mana ka badin karto haddii uusan asagu waxba u tilmaamin way bixin kartaa qadarkii dabeec ahaan waxa weeye loo bixi jiray oo markaa la sii jiray masaakiinta tuugsanaysa iyo qofka martiga ah oo yimaado guriga iyo waxyaabihii la sii jiray oo guriga laga bixi jiray ilaa qoran meel iska taagan maaha waa hooyadii dhamo guriga waxyaabaha yararkaa oo dabeec ahaan loo siiyo masaakiinta iyo martida timaada way bixin kartaa dhihi maydo koob anugu waxa weeye biyaa guriga ka dhiibi maa haddaanba odagii joogin odhan mayso amaan macnaha waxa weeye joogin maamulka zawjkii lahaa odhan mayso leanna iyada nafteedu mas-uuliyadda qaybtaabay ku leeda guriga qayb bay ku leedahay oo mas-uulkii hadda hooyadii guriga maamulaysa weeye nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday gabadhu wax sadaqaydo oo raashinka guriga yaalla cuntada la cunayo masaakiinta martida carruurta dadka ay wax ka siido ayada oon wax fasaadinayn buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi fasaadintaani waa maxay baa la yidhi fasaadintu waxa weeye hadday qadarkii caadadii qadarkii la caadaystay ay dhaafto masalanba waxa weeye meeshii waxya maskiinka iyo martiga wuxuu ku noolaado loogu talagalay bay waxay tihi waxay siiday waxa weeye laba kun oo dollar baan siinayaa bay tihi waxaan caadi ahayn ama sidaa oo kaleeto waxay samayday waa dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyo neef dhamoo geela bay u xiriirisay haddee qadarkii waxa weeye caada ahaan miskiinka iyo martiga iyo la siinaya bay xadgudubtay hadday taa samaydo ma bannaana xoolaha laga hadlayo oo gabadha sidan looga hadlayaana ma aha iyadu miday milkiga u leedahay taa qofna iyada waxa weye kuma haysato xoolihii mahar iyada loo siiyey midkii iyadu ay soo shaqaysatay waalidkeedii midkou siiyo hadiye u siiyey waxyaabaha iyadu ay milkido say rabtay ula bixin kartaa laakiin waxaa la sheegayo oo shayga laga hadlayaa waa shaygii guriga yeelay oo zawjka uu soo shaqeeyey oo cuntadii la cunayey waxyaabihii nuuca ahaa oo qoysku ay ku noolaayeen iyaduna ay maamulka iyo mas-uuliyadda guriga ay gacanta ku hayso hadday wax ka sadaqaydo ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayada oon fasaad samaynayn kaana lahaa ajruhaa bimaa anfaqad ajirkeeda bay helaysaa shaygaas ay bixiday bixintaas sababteeda ayaa ajir lagu siinayaa buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam zawjkiina ajir buu helayaa leanna waa midkii soo shaqeeyey walizawjihaa ajruhu zawjkeedana wuxuu leeyahay ajirkiisa bimaa kasaba shaqada uu soo shaqeeyey iyo kasabka uu soo kasbay sababteeda ayuu isaguna ajir ku leeyahay uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa midkii xoolaha soo kasbay waxaa kaloo sadexeeya oo saddex asagana ku ahoo ajirka helaya walilkhaasini mithlu daalika ruuxa kaydhayaha ah oo wakiilka ka ah dacaamkan oo waxa weeye qasnadda maamulkeeda haya ama ka ah waxa weeye khaadimka oo sidaa oo kaleeto ah asaguna ajir buu leeyahay laa yunqasu bacduhum ajra bacdin shay-an ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qolo qolada kale ajirkeeda nuqsaan u geysan kartaana ma jirtou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa wariyey imaam albukhaari wuxuu ku wariyaa baabka baabu man amara khaadimahu bisadaqa halkaa ayaad ka fiirsan kartaa baabkaas ayuu saxiixulbukhaarigu ku wariyaa xadiidka toddobaatan iyo saddexaad oo darsigeenna caawa sadaqada isaguna ka hadlaya albukhaariyu imaamu albukhaari qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam man ruuxii akhada qaata ayuu yidhi amwaala annaasi dadka xoolahooda yuriidu xaaluu doonayo itlaafahaa xoolihii diliddooda atlafahu allaahu ilaahay asaga ha dilo ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane macruufan mid lagu yaqaano bisabri sabar mid lagu yaqaano inuu ahaado maahane oo fa yu'firu wuxuu doorayaa calaa nafsihi naftiisu waxay u baahneed ayuu kas ka doorayaa naftiisii shay u baahneed buu doorayaa oo walaalkiis ayuu u doorayaa inta asagu iska dhaafo walow kaana bihi asaga haba ku sugnaato khasaasatun gaajo iyo dhibaato wadaalika arrintaasu ka ficli abiibakrin waa abuubakaru sidiiq siduu yeelo oo kale xiina wakhtigiina ugu ficil ah tasadaqa bimaalihi xoolihiisoo dhan uu sadaqeeyey wa kadaalika sidaa uu yeelay sayidunaa abuubakar oo kale ayay sidaas ou naftiisa wuxuu u baahnaay oo u siiyey waxa weeye dad ou saxaabtii kale u siiyey oo markaa uu u sadaqaystay oo nabigii waxa weeye calayhi salaatu wasalaam uu ugu wareejiyey ayay aahara dooreen al ansaaru almuhaajiriina ansaartuna muhaajiriintii ayay iyaguna sidaasoo kale u xiriiriyeen wanaha nabiyu nabigu wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalam can idaacati almaali xoolaha in lagu dheelo nabi moxamed waa diiday calayhi salaatu wasalaam falaysa lahu uma sugnaanin qofka an yudiica inuu dayaco amwaala annaasi dadka xoolahooda bicillati sadaqati sadaqada cilladeeda inuu xoolihiisa ku dayacaahi ma banaana ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaani masaa'il badan buu ka hadlayaa waa xadiid horta mucallaq baa la yidhaahdaa afar tacliiq baana ku jira baa la yidhi oo midka ugu horeeya waa midkaan man akhada amwaal annaas waa tacliiq oo saxaabigii laga wariyaan la sheegin tacliiqa waxaa la yidhaah maa xudifa awalu sana bihi baa la yidhaha cilmiga mustalaxa marka laga hadlayo qaybta labaadna waa ka ficli abibakrin iyaduna waa mucallaq qaybta saddexaadna oo mucallaqaana waxa weeye wa kadalika aahara alansaar qaybta afaraadna wanaha anabiyu sala allahu calayhi wasalam can idaacati almaal nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidkan nagu leeyahay sida uu imaamu albukhaari warinayo man akhada qofkii qaata amwaala annaasi dadka xoolahooda yuriidu xaalou doonayo itlaafaha talfintooda ayuu rabaa inuu xoolahaa talfiyo oo qofka uu ka khasaariyo kaliya buu doonayaa atlafahu allaahu asaga ilaah ha talfiyo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qof baad xoola ka soo qaadatay oo xoolahaaseed qofka qofba masalanba wuxuu ka qaatay lacag markaasuu sadaqo ula baxay meel hadhow uu ka bixiyana ma haysto berri ka maalin qofkii hadduu ku yidhaahdo war xoolihii isii daynta aad iga qaaday meelow ka dhiibo ma haystaba kaliya qofkan wuxuu leeyahay isii waxa weeye shan boqol oo dollar waa meel buu ku bixinayaa kanna wuxuu leeyahay isii laba boqol kan ma wuu sii dhiibayaa beri asagoo xoolo kaleu leeyahay iyo meel wax uga socda iyo meeluu ka shaqeeyo iyo hanti maguuraana iyo midnaba male ou iskaga dhiibo keliya wuxuu rabaa in dayntan mar uu oon laqo waa wuu sii bixinayaa dad buu hadduu raba kusii sadaqaysanayaa saasuu xoolaha islaameed ku soo qaadayaa maalin walba wuxuu rabaa kali a qofkan inuu waxa weeye inuu oon qofkan gacantiisa mar kala kala baxo ayuu doonayaa asaguna markau bixiyo naftiisu kuma qanacsano oo asagii xataa wuu ka welwelayaa maxaad u siiday ayuu leeyahay markuu qofkii xataa sii siiyo sidaa oo kaleeto waxa weeye kii uu ka soo daynsadaana qof ka dhowranayo oo ku sabraya oo raalli ku ah isagoon xoolihiisii loo megi karin in haddana la sii bixiyo oo iska sugto amaba u cafiyana ma ahan markaa oo kaleeto waxa weeye sadaqadaas aad sii bixinayso waxaa la leeyahay ama bixinta nuucaa ah oo qofka xoolihiisii inta laga qaado la talfiyo hadhowna aan loo soo megi karin waa xaaraan baa la yidhaahdaa xadiidkaani sidaabuu caddaynayaa weeyaan waxaa la yidhi weliba imaamka la yidhaha imaamu nawowi oo kale ayaa ka mid a masaladan masaladan buu ka hadlayaa wuxuu leeyahay waxaa xaaraama taxriimu sadaqati bimaa yaxtaaju ilayhi linafaqati man talzamu nafaqatuhu ow lidaynin laa yarjuu lahu wafaa'an waxa weeye qofka waxaa xaaraama inuu xoolo ou sadaqeeyo naftiisii waxa weeye yaa ubawaxaa macnaha uu ugu baahan yahay xoolahaas dadkii nafaqadoodu ay waajib ku ahayd ama asagiibaa u baahan oo caawa u qadaya ama ilmihiisii iyo sawjadiisiibaa caawa u qadaya ama qof buu awel dayn uga soo qaatay xoolahan uu sii sadaqaynayo ama mn ama macnaha waxa weeye qof baaba dayn kule qofkii daynta kulahayna ka sugan maayo hadduu xoolahan sii bixiyo oo uusa asagii dayntii u megin ka sugan maayo meel kaleu ka dhiibana ma hayo hadduu xoolahan sadaqeeyo marka qofkaa waxa weeye intaasoo xugun mar hadday timaado shaygaa inuu sadaqeeyahay waa xaaraan buu yidhi imaamu nawowi haddaba waxaa la yidhi adiga qofka nafaqadiisu waajib ay kugu tahay nafaqadiisiibaa qofka ay waajib kugu tahay oo aysan markaana waxa weeye ahalkiisii waad dhibaataysan yihiin kumana sabrayaan oo waxa weeye raadi kuma aha inuu caawa iyaguna ay ka qadaan isaguna uu bixiyo markaasuu yidhi waa sadaqaynayaa ma la ogola baa la yidhi ayagaa ku xaqle ayaga ku hormari horta caaway u qadayaani ama qof baa dayn kugu leh dayntaasna waxa weeye qofkii kaa sugan maayo dayntaana kaa uu sugan maayo meel kalood ka bixidana male asaga daynta daynta kugu leh ayaa xaq ku leh ee ha sadaqaynin shayga asaga sii baa lay dayntaa dayntii iskaga bixi qaybta saddexaad adigiibaa shayga caawa u qadaya haddii aad qof ku sadaqaydana kama aad sabri kartid oo macnaha uma dulqaada kartid dhibaatadii iyo oo sidaa ma ihid markaana naftaada ku hormari intaasoo masaa'ilaha laga soo reebaa laakiin haddii ahalkaagii ay raabdi ku yihiin inay caawo u qabaan oo sadaqaydo ama qof baa dayn kugu leh laakiin wuxuu raabdi ku yahay waxa weeye meel kalood ka dhiibtad helaysaa ama isagiibaa waxa weeye sabar baaba macruuf uu ku yahayo wuu kaa suganayaa ama ama arrimahaasoo dhan baa ama adigiibaa shaygii u baahan laakiin adoo u qadayabaad waxaad raabdi ku tahay sidii ansaartuba ay yeeli jireen inaad walaalka oo waxa weeye kaa baahi badan aada sii siido intaa haddii mid ka mida la helana markaas waa lagu ogol yahay inaad shaygaad u baahneed aada sadaqaydo li'anna taa waxaa lagu ogaaday waxa weeye ansaaru rasuulillaah ayagoo shayga u baahan bay sadaqaysanayeen ayagoo shayga u baahan ayay sadaqaynayeen waxaaba ka mid a xadiis saxiixa waxaa ku soo arooray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah nin dhibaataysan oo baahan baa u yimaaday markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow anigu waa dhibaataysanahay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ahalkiisi iyo guryihiisiiba ku soo wareejiyey guri kastow geeyo oo uga raadinayo miskiinkan wax la siiyo cunto ah markuu su'aalo waxay dhahayeen dumarkiisu nabiga calayhi salaatu wasalaam guriga wax yaallaa ma jiraan ilaa biyo maahane nabigu markii dambe calayhi salaatu wasalaam markii waxaba guryihiisa laga soo waayey ayuu yidhi yaa miskiinkan marti qaadaya oo caawa hoynaya oo wadayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii nabiga saxaabi ka mida oo la yidhaahdo abuu dalxa al ansaari oo ansaarta ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi anigaa wadaya nabiga ilaahaeyo markaasuu soo waday baa la yidhi martigii nabiga ka soo waday calayhi salaatu wasalaam wuxuu keenay abuu dalxa gurigiisii markaasuu la hadlay sowjadiisii baa la yidhi wuxuuna ku yidhi baa la yidhi martigaan nabigan ka soo wada calayhi salaatu wasalaam wax lagu marti qaado oo caawa la siiyo ma la helayaa markaas bay tidhi guriga wax yaallaa ma jiraan ilaa quutu sibyaani wax yar oon ilmaha ugu tala galay oon meel u dhigay maahane wax kaloon haynaa ma jirto ayay tidhi markaasuu yidhi abuu dalxa bal inta yarta ah ilmaha maaweeli buu yidhi oo hurdisii shayga yarkaahood ilmaha meel u dhigtana martiga bal u kari buu yidhi markii uu yimaado u tusi inaan wax cunayno camal aan isku ekaysiino markuu asagu waxa weeye uu xogay wax faanuustana demi buu yidhi inaan xogay baryaqaadno oo sidii dad wax cunaya aan iska dhigno oo aan barbaryaqaadna isku dayaynaa sa aan samayno ilmahana hurdisiiba kista yartaana asaga u soo gur markaa faanuustana demi si uusan u xishoono uusan isku dhihin kaligaaba cuntadii oo dhan lagu siiyey oo uusan markaa u cuni dhiidin saas samay buu yidhi sidii bay sameeyeen intii yartahay haysteen martigii baa la siiyey martigii habeenkii wuu casheeyey ayaguna way qabeen abudalxa iyo sawjadiisii labadaasuba waa qabeen habeenkii ilmahoodiina way jiifiyeen waagu markuu barye ayuu nabiga u yimaaday calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulkii la kulmay sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu raadi ku noqday oo ilaahay waxa weeye la cajabay ficilkii xala aad samaydeen ilaahay wuxuu la cajabay ama ku qoslay macnaha wuxuu raadi ka noqday baa looga jeedaa ficilkii xala aad samaydeen ficil wanaagsan baad samaydeen adinkoo baahan ayaad naftiina ka hormarideen martigii idiin soo hoyday ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa marka waxaa laga ogaanayaa qofku asagoo dhibaataysan oo shayga u qadaya ahalkiisiiyo asaguba inuu wax sadaqaysan karo laakiin waa goorma marka uu naftiisu ay raadi ku tahay oo uu walaalkii u doorayo oo heerkaa qalbigiisu uu gaaro weeyaan sidii asxaabtiiba qalbigood u fiicnaa waxaa ka mid a sayiduna cali bin abi taalib iyo faadimatu bintu rasuulillaah wax yar oo waxay haysteen raashin ah markaasi inta kala qaybiyeen baa la yidhi ayay qayb ka mid a way soomanayeen waa dhibaataysnay waa dhibaataysnaayeen markaasay qaybta yartahay diyaarsadeen oo qasdeen markaasaa waxaa u yimid baa la yidhi agoon dhibaataysan baa u yimid agoonkii markuu u yimaaday ayay waxaa la yidhi siiyeen markii haddana ee agoonkii way siiyeen baa la yidhaahday marka haddana intii kale oo u tihi labadii qayboodoo hartay qayb kabalo ka mid a ay haddana waxaa la yidhi ay ay markaa karsadeen miskiin baa u yimid miskiinkii bay siiyeen haddana intii ugu dambayday ay karsadeenoo diyaarsadeen markaasa waxaa u yimid ruux asiira oo lasoo qifaashay markaas bay siiyeen baa la yidhi ayagoo bahanna way iska jiifteen wa yudcimuuna adacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira miskiinkeebay siiyeen oo dacaamka ay quudinayaan iyagoo raa jecel weliba u baahan ayagoo u baahan bay quudinayaan miskiinka iyo agoonka iyo asiirka waxayna weliba leeyihiin baa la yidhi innamaa nucimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuura wax aan idinka rabno lama arka annaga ma rabno waxa weeye inaad hadhow dhahdaan waad ku mahadsan tihiin ma doonayno inaad macnaha waxa weeye nooga shukri celisaan ma doonayno sidaas oo kaleeto midnaba idinka dooni mayno waxaan idiin waxa weeye siinaynaa waxa aan aan idin quudinayno waa ilaahay daraaddii sidaas bay lahaayeen baa layidhi marka waxa weeye addoonka addoonka waxa weeye jecel ee hadde inuu ilaahay raxmaddiisa ou helo sidaasu wax ula baxayaa oo shaygii waxa weeye ou haysto ayuu macnaha la baxayaa weeyaan markaasuu haddana ilaahay daraaddii innamaa nudcimukum liwajhiillah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran ayagoo ilaahay daraa'addiis uga jeeda ay la baxayeen waxaa kaloo ka mid a masalan sayidunaa abubakar sidiiq oo kaleeto xoolihiisii o dhan buu wada sadaqeeyey maalin maalmaha ka mid a ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam sadaqada in la bixiyo oo wax lala baxo ayuu asxaabta faray markaasuu u laabtay saxaabi walba gurigiisa wuxuu ku ogaay waa maalinka uu yidhi sayidunaa cumar waxaan isiri buu yidhi yuusan maanta kaa sadaqo badin sayid abubakar sidiiq markaasaa nafta la dagaalamay waxaan soo qaaday buu yidhi xoolihii guriga noo yiilay inta kala baray ayaan bar soo qaaday barna ilmihii iyo ahalkaygii baan uga soo tegay buu yidhi sayid cumaraa dhahaya nabigaan horta ka soo dhigay calayhi salaatu wasalaam sayid abuubakarna xoolihii guriga yiilay oo dhan hal xaba kama uusan soo tegin gurigii oo wixii yiiloo dhan wuu soo qaaday nabiga hortiisuu soo dhoobay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam sayid cumarow awlaaddaadii iyo ahalkaaga maxaad u soo reebtay markaasuu yidhi sayid cumar xoolaha aan keenay barkood ayaan gurigii uga soo tegey nabigu haddana wuxuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam sayid abuubakar markaasuu ku yidhi baa la yidhi sayid abuubakarow adiguna ahalkaagii maxaad u soo reebtay markaasuu wuxuu yidhi waxaan u soo reebay ilaahay iyo rasuulkiisa wax kaloon uga soo tegeen ma jirto ilaa ilaahay iyo rasuulkiisay haystaan mar hadday ilaahay raadi ka yahay nabi moxamedna calayhi salaatu wasalaam ou ka raadi yahay wax kalay u baahan yihiin ma jirto ayuu yidhi isagoo u baahan oo ahalkiisa ay uqadayaan ayuu sadaqaysanayay taa oo kale marka waxa weeye qofku isagoo shayga u baahan wax wuu la bixi karaa laakiin waa markii uu waxa weeye uu ku yahay qof ku qanacsan oo raadi ku ah oo shayguu la baxay ku sabraya baahida iyo gaajada oo raadi ku ah oo naftiisa walaalkii ka hormarinaya oo darajadaa gaaray markuu yahay weeyaan waxaa ka mid ah ansaartu sidaasay ay ahaayeen asxaabta sidaasay waxa weeye midba mid oo ugu dooraya shayga isagoo u qadayo u baahan ayuu walaalkii hormarin naftiisa ka hormarinayay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane macruufan mid lagu yaqaano bisabri sabr mid lagu yaqaano inuu ahaado maahane oo fa yu'hiru wuxuu doorayaa calaa nafsihi naftiisu shaygay u baahneed ayuu walaalkii ku hormarinayaa walaalkiisuu ku hormarinayaa shayga naftiisu ay u baahneed walow kaana bihi asaga haba ku sugnaato khasaasatun dhibaato iyo gaajo wadaalika arrinkaani ka ficli abiibakrin abuubakar ficilkuu sameeye oo kale weeyi xiina wakhtigiibuu sameeyey tasadaqa bimaalihi xoolihiisa uu sadaqaystay wa kadaalika sidaas ou abuubakar yeelay oo kale ayay aasara u dooreen al ansaaru ansaartu almuhaajiriina muhaajiriintiibay naftooda waxay u baahneed ay ku hormariyeen waxaa la yidhi istisnahan baa la yidhi ilaa an yakuuna macruufan bisabri laysa min kalaami nabiy wa inamaa huwa istisnaa'un min tarjumati albukhaari fii qowlihi baabu laa sadaqata ilaa can dahri qina sadaqada faadila ma jidho ilaa can dahri qina macnaha qofku marku isagoo tanaada shaygaa faadilka uu la baxo waa qofkii aan macnaha waxa weeye naftiisu aysan ku ahayn kaa halkaabaa laga soo reebay baa la yidhi fa huwa min kalaamihi ou mustatnan min qowlihi bacdu waman tasadaqa wahuwa muxtaajun ow ahluhu muxtaajuuna qofkii wax la baxa isagoo u dhibaataysan ama ahalkiisu u dhibaataysan yihiin ow calayhi daynun bian kaana saaxibu dayni yasbiru cala almadiin falmacnaa cala alawali ana lahu an yatasadaqa maca cadami ilqinaa waxaa qofka u bannaan inuu wax sadaqaysto isagoo shayga tanaad ku ahayn idaa kaana macruufan bisabri wa cala athaani lahu an yatasadaqa maca alxaajati liahlihi ow nafsihi ow maca daynihi bian yacrifa ana nafsahu ow ahlahu yasbiruun ow ana daa'ina yasbir oo qofkii daynta ku lahay inuu ku qanacsan yaha buu og yahay waa sadaqaysan karaa markaa ahalkiisii inay gaajada raaddi ku yihiin sida asxaabta hadda aanu sheegnay waa sadaqayn karaa markaa naftiisiibaa shayga u baahan laakiin sidai asxaabtuba ay ahaayeen ayagoo shayga u baahan bay la baxayeen kulli waxaa oo dhan waa laga soo reebay baa layidhi waa laga soo reebay kuwaasoo dhan wanaha nabiyu nabigu wuxuu marka ansaartu waxay ahaayeen kuwa kuwa doora oo muhaajiriinta u doora markii nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu madiine ay yimaadeen ayay ansaartu waxa weeye muhaajiriinta soo dhoweeyeen le'anna muhaajiriintu waxay ka yimaadeen magaaladii madiino ayagoon waxaba xoolaa haysanin oo gacmahooda aan waxba ku jirin marka ansaartu waxay gaareen inay dhahaan nala wadaaga annaga maalkeenna beeraheenna ahalkeenna xitaa midkii laba xaasluhu wuxuu dhihi jiray baa layidhi wuxuu ansaarta uu dhihi jiray ansaarta midkii laba xaaslihi muhaajiriinta wuxuu dhihi jiray baa layidhi labadan zawjo midaad doonto ayaan kuu furayaa haddii aad ku qanacsan tahay markay ciddadeedu dhammaato guurso adugu si aan labadeennu laba qofoodoo siman aan u noqonno weeyaan marka ansaar muhaajiriintuna xaaskaaga ii fur ma odhanaynin ma aysan dhihi jirin taa laakiin ayagaa waxay tusayaan macnaha niyaddoodu iyo jacaylkooda ilaahay daraaddi ay isku jecel yihiin oo ay diinta waxa weeye ay qalbigooda ay dhisayaan oo ay soo dhoweynayaan meesha waxa weeye ay gaarsiisan tahay ayay tusayaan baa layidhi wuxuu kaloo diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam wanaha anabiyu sala allahu calayhi wasalam can idaacati almaali xoolaha in lagu dheelo xoolaha sidoodaba in la dayaco oo lagu dheelo waxyaabo maalaayacniya waxa weeye in layska sameeyo in waxa weeye layska sameeyo waxyaabo maalaayacniya layskaga sameeyo oo geeda layskaga cuno oo caawoo dhan waxa weeye ciyaaro iyo bakti lagu sameeyo oo la yidhi aroosyadii intaasoo maaliyadaha lagu khasaarinaya oo macno daraa wax qaymaa ku fadhin maalka in layskaga dheelo nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam cuntadii waxa weeye iyadoo deriskaagii baahan yahayo agoontii intaasoo qofood gurigaaga deriskaaga inay waxa weye ay ku baahan yihiin inaad tidhaha jaariyaddii baasadii weelasha ku barisay iyo raashinkii inaad tidhaahdo waxa weeye bacda inta lagu shubo xagga ha lagu soo daadiyo oo intaasoo waxa weeye qofoodna ay dhibaataysan yihiin waxay noqonaysaa shay aakhiro laisweydiinayay noqonaysaa weeye nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam maalka in la dayaco falaysa lahu qof uma bannaana an yudiica inuu dayaco amwaala annaasi dadka xoolahooda bicillati sadaqa sadaqada cilladeeda inuu ku dayaco qofka uma bannaana dadka xoolahooda oo uu dadka inta xoolaha ka soo daynsado oo qofkii dadkii dayntii uu ka qaado markaa uu sidaa xoolihii ku dayaco ma u bannaano weeyaan ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa lahu an yatlifa amwaala annaas ma bannaano dadka xoolahoodii inuu talfiyo weeye dadka xoolahoodii inuu tafiyo inuu talfiyo oo uu yidhaha waa sadaqaynaa waa hibaynaa addoommadii waa xoraynayaa iyadoo markaa intaaba waxa weeye kuwa kale ay ka xaq leeyihiin xadiiska toddobaatan iyo afaraad wa can abi burda waxaa laga wariyey can abiihi aabbihiis oo abi muusa alashcari ah abi burda waxaa la yidhaahdaa waa kunyadiisu abi burda magaciisuna waa caamir aabbihiisuna waa abi muusa alashcari abi muusana magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi bnu qays ah magaciisa loo yaqaana waxaa laga wariyey abi burda ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin sadaqa calaa kulli muslimin qof kastaoo muslima dushiisa waxaa ahaatay sadaqatun baa ahaatay ur nabigu calayhi salaatu wasalaam bal u fiirsada walaalayaal subax kasta oo waagu kuu baryo waxaa lagaa rabaa inaad xibnahaaga ka sadaqa inaad ka bixisaa lagaa rabaa saddex boqol iyo lixdan xibnood oo kala baxyaal ah ayaa qofka bini aadamkaa jirkiisu ka kooban yahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo lixdan mafaasil ah oo kala bax ah xibin walba waxaa lagaa doonayaa inaad ilaahay nicmada u kuu galay uga shukri celiso ood ilaahay wuxuu ugu talagalay ugu isticmaasho ood dhegahaaga khayrka ku dhegaysato ood indhahaaga khayrka ku fiiriso ood gacmahaaga khayr ku qabato oo qalbigaaga khayrka aad ku akrido ood lugahaaga khayrka ugu socoto xibnahan inaad ilaahay uga shukri celisaa lagaa doonayaa haddaad ka shukriso nicmada ilaahay waa lagu siyaadinayaa aragtida waa lagu siyaadinayaa maqalka waa lagu siyaadinayaa caafimaadka waa lagu siyaadinayaa waxaa la yidhi sadaqadan subax kasta qoraxdu markay soo baxdo maalin walba waa layska rabaa nabigu oo nale naleeyahay calayhi salaatu wasalaam ma waajiba mase waa sunno waa sunno calaa sabiili alistixbaab laa calaa sabiili alwujuub baa la yidhi waa sunno waa calaa sabiili shukri waa shukri oo aad ilaahay nicmadiisa inaad ka shukridaa laga hadlayaa hadda sadaqadaasu maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa baa la yidhi masalan haddii aad xoola sadaqaydo haddii aad tasbiixdii akhrido haddii aad waxa weeye ruux dhibaataysan haddaad u gargaarto haddii aad khayrkii ummaddii u sheegto haddii aad waxa weeye laba ragco oo kale ah oo salaatulduxaa aad tukato way kaa gudaysaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcoo salaatuduxa ah haddaad subax walba barqadii tukato sadaqadii xibnahaaga inaad ka dhiibto lagaa doonayay sida axaadiista nabigu caddaynayaan way kaa gudmaysaa saasuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa noo sii caddaynaya waa tan anna anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin sadaqa qof kastooo muslima ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo dushiisa waxaa ahaaday sadaqa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faqaaluu waxay dhaheen asxaabtii yaa rasuula allah faman lam yajid qofkaan helayn sadaqo ou bixiyo see yeelaya haddii uusan bahaysanin wuxuu sadaqaysto muxuu samaynayaa nabiga ilaahaeyo faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacmalu biyadihi gacantiisa ayuu ku shaqaynayaa fayanfacu nafsahu naftiisa ayuu anfacayaa wayatasadaqu wouna sadaqaysanayaa ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu ku shaqaynayaa waa maxay wuu soo shaqaynaa xoolaha uu soo shaqeeyo qayb isagaa ku noolaanaya wixii dheeraad kaana khayrku ku darsanaya masaajiduu ku darsanaya dugsiyadabuu ku darsanayaa khayraadkuu ku biirinayaa mashaariicda islaamka cusbitaallada ee waxa weeye agoonta dugsiyada waxbarashada islaamkii waxa weeye diinta islaamka shay waxtar u ah ama waxa weeye islaamkii horumarkiisa waxtar u ah ayuu ku darayaa haddii marka waxa weeye uu sidaa xataa yeelo waa qof wanaag sameeyo xibnihiisii sadaqow ka dhiibay qaaluu waxay dhaheen fa in lam yajid hadduusan helaynin wax oo waxa weeye ou hadduusan taana helaynin muxuu samaynayaa oo shaqadii maba helayaba shaqaba ma helayo aslanba ama ma shaqay karo qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yuciinu dalxaajati almalhuufa yuciinu wuxuu u kaalmaynayaa dalxaajati qof dan u saaxiiba dalxaajahaasoo almalhuufa oo la dhibaateeyey uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qof dhibaataysan malhuufka waa ruux dhibaataysan oo mudir ah waa ruuxa la dulmiyey waa ruuxa mutaxayirka ah waa ruuxa dhibaataysan waa ruuxa waxa weeye dhibaatooyin baa iska haysta ruuxaas buu gacan qabanayaa miskiinka ah oo aada u dhibaataysan ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay dhaheen fain lam yajid hadduusan taa helayna ka waran qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam falyacmal bilmacruufi wanaagga ha sameeyo walyumsik cani shari shartana ha ka joogsado fa innahaa arrintaasi lahu asaga sadaqatun sadaqay u tahay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii uusan xataa qof dhibaataysan oo markaa uu gacan qabto aysan jirin oo taana ay u suurtogeli weydo wanaagow samaynayaa xumaantana ilaahay daraadii buu iskaga dhaafayaa wanaaggana ilaahay dartii buu u samaynayaa ilaahay marka waxa weeye ilaahay inuu ugu dhowaado ayuu macnaha u niyeysanayaa fa innahaa lahu sadaqa arrintaasaa waxay u noqonee sadaqo ayay u noqonaysaa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam fa innahaa lahu sadaqa marka waxa weeye xadiidkan wuxuu noo caddaynayaa in intaasoo waxa weeye wanaagaba lagu gaari karo sadaqadii laga bixinayo xibnaha xadiidka toddobaatan iyo shanaad oo min kitaabi mukhtasari albukhaari libni imaami abi jamra wa can xakiim ibni xisaam xakiim bini xisaam waxaa laga wariyey xakiim bini xisaam saxaabiga la yidhaahdo waa saxaabigii ku dhashay baa la yidhi kacbada dhexdeeda wuxuu jaahiligii ku noolaay lixdan sano intuusan soo islaamin ka hor isagoo lixdan sano jira ayuu islaamay wuxuu islaamkana ku noolaay lixdan sano waxaa cumrigiisu gaaray baa la yidhi boqol iyo waxa weeye labaatankaa sano ayuu gaaray wuxuu xoreeyey boqol adoon boqol addoon wuxuu istaagay carafo boqol waxa weeye addoon isaga oo waxa weeye wada baa la yidhi oo luquntooda ay ku xardhan yihiin waxa weeye fido lagu shar lagu qoray cutaqaa'u ullah can xakiim ibni xisaam addoommadaani waa addoommo la xoreeyey oo xakiim ibni xisaam xaggiisana ka socda weliba wuu xajiye baa la yidhi islaamka isagoo wada boqol geelah ayuu xajka tegey baa la yidhi iyo kun aryana wuu habiyeeyey magaalada madiino ayuu ugu dambaystii ku geeriyooday saxaabigaani cajiibka badan taariikhdu markay maraysay konton iyo afar ayuuna geeriyooday waa saxaabi reer quraysh ah oo ka mid a saxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam xakiim ibnu xisaam baa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama waxaan su'aalay nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolo isii baan idhi nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam laa ma oqoon haddii wax la weydiisto oo uuba heli karo qofka wax weydiista waa sii jiri nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasay waxa weeye dad baa waxay maqlayaan nabi moxamed wuxuu bixinayaa intaasoo xoolo ah markaasay soo islaamayaan islaamkiibay kabacdi jeclaanayaan baa layidhi sa'altu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaan xoolo weydiistay fa acdaanii markaasuu nabigu isiiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam markaan xoolo weydiistay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ou xoolihii isiiyey humma sa'altuhu fa acdaanii nabiga haddana mar kalaan xoolo weydiisto waa isiiya nabigu markaan weydiistaba waa isiinaya calayhi salaatu wasalaam marku markii dambe oo nabigu xoolihii ou hayoo dhan ou bixiyey oo waaniye baa layidhi saxaabigii uma waa markuu soo islaamay saxaabigu uma qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa xakiim ina haada almaala xoolahaani khadiratun waa mid cagaaran waa mid cagaaran sida qudaarta oo kale oo markii la fiiriyo ishu ku macaansanayso xulwatun waa mid macaan adduunyada iyo maalku waa cagaaran tahay waa macaan tahay nafta iyo iyo isha waxa weeye ee way jecel yihiin faman akhadahu ruuxii qaata xoolaha iyo maalka adduunyada bisakhaawati nafsin nafta deeqsinimadeeda qofkii ku qaata oo naftiisa oo aan sahlanaan iyo diib noqosho waasic noqosho ku qaata weeyaan waa qofka dhiibaya